Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa kormeeraya halka uu marayo dadaallada adag ee lagu xirayo buuqda tuulada Bexoowe ee magaalada Jowhar. Buuqda ayaa dhowr jeer ku fatahday tuulada, waxayna saameysay beeraleyda tuulada. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhaale ayaa sheegay inay ka go'an tahay dhammaan inay xiraan meelaha webiga ka fatahayo.
waxaan farxad noo ah maanta markayna ballantii aan fulinay oo ay hawsha socoto runtii buqdan bayaxa waxay ahayd buq aada u weyn marka laga reebo buqdii hurwaa buqdii labaad ayay ahayd waxaa ilaahay mahaddiisa ina buqdii hurwaana la xiray oo nagu mahad celinayna shacabka beeraleyda ahaa ee arrintaas gacanta weyn ka geystay buqdii labaad degmadan jowhar ka socota iyadana maanta waa hawsheedu ay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa in meeshaas la buuxiyo kadibna shub la saaro oo si aysan mar damba biyo ugu soo bixin marka arrin aada loogu farxo waaye waxaan ugu baaqaa dhammaan beeraleyda hirshabeelle iyo shacabka hirshabeellaba inay arrintaasi fatahaadaha waa arrinta ugu khatarsan ama waxyeelada gaarsiisa beeraleyda inaan si taxadir leh ugu wada shaqayno wixii laga shaqeeyay in la ilaalsado dhanka kale qaar ka mid a dadka tuulada bayaxaawo ayaa soo dhaweeya xiritaanka buuqda marka xiga waxaa mahad iskale aan u jeedinaynay wasaaradda waraabka iyo beeraha ee hirshabeelle muddo afar fasal eh ayay buuqdan bayaxaaw ayay nagu socotay marka intaasna wasaaradda ballanqaadkii ay noo samaynaysay alxamdulilah waa ka soo baxday waa lagu guulaystay marka waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay wasiirka daqare iyo iskuduwaha wasaaradda beeraha maanta waa ku aad iyo aadan ugu faraxsannahay inay balantii naga qaadeen ay ka soo baxeen waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay waxaan u mahad celinaa wasiirka beeraha hirshabeelle daqare haddii ilaahay raa aan u mahad celinaynaa mahad ilaah iskale waxaa maanta ku faraxsannahay buuqdii nagu furneed ilaa iyo sagaal bilood oo korkayna ku socotay in jawaabtii ay naga ballan qaadeen ay ka soo baxeen oo hadda aan joogna meeshii ugu fiicneed
wasaaradda waraabka hirshabeelle wasiirka beeraha iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka iskuduwaha beeraha aad iyo aad waxaan aad uga faraxsannahay haddii aan nahay odayaasha ee tuulada bayaxaaw waxaan uga faraxsannahay buuqdan wax badan dhibaato badan ayaa noo deysatay dadkan dad masaakiin oo beeraley ay iska ahaayeen ebel dhul ay iska tabac jireen fasalladan waxaa dhacday afar fasal inay biyo ayna saameeyaan gurihii qaarkeedna ay dumeen dadkan dad masaakiin ay iska yihiin gacantooda ay waxba ku jirin